dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka cawayska washington oo ay caawa marti ku yihiin laba nin oo miisaan culus ku leh fanka soomaalida waa abwaan ismaaciil yuusuf cabdi abwaan jiheeye iyo fannaanka cabdi baadil maalintii ciidda ayaad cabdi baadil qayb ka maqasheen fankiisa isaga oo la ciidaya idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga caawana qayb kale oo gaar ah oo aad ka heli doontaan ayaan idinkaga haynaa fanaanka cabdibaadil dhinaca kalena abwaan jiheeye oo aad marar dhowra ku maqasheen barnaamijkan caweyska washington ayaan caaw isagan idinkaga hayaa tix dhiigga idin dhaqaajin doontaa oo uu ka sameeyey hooyada iyo miisaankeeda waa caawa iyo caweyska washington abwaan ismaaciil yuusuf cabdi abwaan jiheye abwaan jiheye soo dhowow mar kale barnaamijka waa barnaamijkaagii tixda hooyo bal nooga dhac maasadan la magac baxday hooyaday macaanay hooyo waxaan u tiriyey hooyaday macaan oo magaceeda inaan sheego marka waraaqaha layga qorayo waxyaalahaas mooyaane aanan inta badan sheegi karin laakiin si loo garto hooyaday caashe maxamuud cismaan ayaan u tiriyey ilaahay hadaaye hooyaday dhib badan ayay la soo martay waxaa igu soo korisay agoonnimo way ila soo rafaaday dhibaatadii badnayd anigiiyo walaalahayba nala soo martay wax lasoo koobi karaya may ahayn xilliyo colaadeed oo agoonnimana heshay ayay kaalintii aabbanimo iyo kaalintii hooyanimoba noo buuxisay hooyaday oo aanan abaalkeeda marnaba gudi karin ayaan ku maamuusay maansadan iyo maansooyin kaleba maansadani waa mid ka mida maansooyinkeeda waxaana la yidhaahdaa hooyaday macaaney hooyo waxaanay soo baxday toddobiyo labaatankii bishii koob iyo tobnaad ee labada kun iyo toddobiyo tobankii maansadu waxay si qoto dheer uga hadlaysaa qiimaha iyo qaayaha ay hooyadu leedahay waxay faahfaahinaysaa maamuuska iyo qiimaha ay diintu siisay iyo mustawahay dhigtay waxay maasadu hooyada ugu dambaynu hibeynaysaa duco taasoo qof wal oo kasta uu waalidkii ula niyoon karo waana tan maansadii la magac baxday hooyadii macaanay hooyo waa tahay anigay dhegaystayaashaba markaa balandhegta u dhigno waxay odhanaysaa hooyaday macaanay hooyo hooyaday rumaaday hooyo hooyo gacaala hooyoy hooyo ilbahaan ka beermay hooyo idda kula arooray hooyo saddex jeer haq mudanay hooyo warshadii hedayday hooyo halkii laygu uumay hooyo hoygii abuurkay hooyo horalee adoon jirin hooyo saan harag ma yeesheen hooyo hilibiguma yaalleen hooyo lafahaya ma yeesheen hooyo saddex tira habeennala hooyo calooshaygu haysay hooyo hadba ila wareeray hooyo adigoo hurdooladay hooyo imisaan habeeyay hooyo uurka kaa haraatiye hooyo hooyoyi fooshay hooyo halisii dabaashay hooyo naftayii haniiyay hooyo naxariis habsiiyay hooyo adigoo hamuun qabay hooyo igu duwa horraadkay hooyo igu habadhabteeday hooyo ii heese heesay hooyo dushayyiigu heesay hooyo ammaanii haniiyay hooyo haliyayii yaqaanay hooyo hanadiigu yeedhay hooyo hadbasinigu qaaday hooyo habeedayda maydhay hooyo gaadhhayii naftayday hooyo hadaaqay taqaanay hooyo haddaanbukobukooday hooyo kolkan haaga haagay hooyo dhacaniga hagoogay hooyo bahaliga horjoogay hooyo ducay haneeyay hooyo marna ima habaaray hooyo sida hayeni qaaday hooyo sida hadhahadheeyay hooyo hadhadii jacaylkay hooyo ogol duca la hoortay hooyo hadhicii fardoosay hooyo hooyaday rumaaday hooyo hooyaday macaanay hooyo hagii wanaagay hooyo ilinkii aqoontay hooyo kadwadii hagaagay hooyo barii ugu horreeyay hooyo hadalbara barbaarshay hooyo gogoshii hufnaantay hooyo hobbu daadaheeyay hooyo ma jiree hadduu jiro hooyo cidilaah labaysaa hooyo hooyo noqon lahayday hooyo halkaa haddii aan macneeyo waxaa la yidhi hadduu ilaah labaad jiri lahaa hooyadaan noqon lahayd sidaa daraaddeed baan xusayo waxaan leeyahay ma jiree hadduu jiro hooyo had ilaah labay had ilaah labaysaa hooyo hooyo noqon lahayday hooyo hagar baxaa madaalaay hooyo horgalaay horseedaay hooyo horumarshaay hanaanshaay hooyo oodalay haweenay hooyo hadal dabacsan leeyey hooyo farxad hibitiqaysay hooyo irarkii gargaarkay hooyo himiladii xishoodkay hooyo iiliya handeeqay hooyo xumahayga hiifay hooyo gurmad ii hanweynay hooyo ifka hiba ku daanshood hooyo maamuus hagoognow hooyo ha ku mudan dhibiyo juuc hooyo ha ku heermin weligaa hooyo ha hantaaqmin weligaa hooyo ha dhibtoonin weligaa hooyo hana ciilmin weligaa hooyo ha hungoobin weligaa hooyo ha cadhoonin weligaa hooyo ha ceeboobin weligaa hooyo cadow kuma haleelaan hooyo caafimaad ku hooshaar hooyo cudurlii hufnaa soco hooyo dumar ugu han weynow hooyo baadiya ku hana khayr hooyo dembi hore lagaa dhaaf hooyo kudambana lagaa hay hooyo iimaanku kuu hilan hooyo ubad kuma halgaadaan hooyo howlyaraan qabo hooyo mutulqafle lagaa hay hooyo akhiro jannada hana hooyo haka qadin fardowsana hooyo lahalmaal rasuulkii hooyo sala allahu calayhi wasalam xisaabtaadu hawyari hooyo jidtiraad hilaac noqo hooyo hadhkaadhsa ilaahay hooyo hoyaarag macbuudkii hooyo abaalkaa halmaan gudin hooyo waa hordhace ducadan hoo hooyo halkaasaan ku soo gebagabeeyey maansadii hooyaday macaani hooyo hooyo nasiib ma u yeelatay in maansadan ay dhegaysato haa hooyaday way nooshay waa way dhegaysatay maxay tiri dee waa hooyo ma garanaysaa ee kulliyada dareenkeeda hoose wax la cabiri kara maaha cajiib cajiib abwaan ismaaciil yuusuf cabdi jiheeye iyo tixdii uu ka sameeyey hooyo waxaan filayaa in dhammaantiin aad si weyn uga wada hesheen qaybtan dambe ee barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan isaga kiin dhex baxayaa sahre cabdi axmed iyo fannaankeenna cabdi baadil caawa waxaa marti noo ah fannaan aad codkiisa wada taqaanaan kabankiisa aad qaar badan oo idinka mid ah maxaad daawateen haddaan idhaahdo asoo faraha ka ciyaarsiinaya cabdi baadil soo dhowow kusoo dhowow caweyska washington waa dhowahay walaashii zahra aadan u dhowahay bal in yar haddaadna maqashiiso kabankaga adigoo garaacaya caawa sax heeskeed jeclaan lahayd inaad wax yar aad qac nooga siiso
intaa waa kabankii waaw inaba caadi maaha een, waxaad
fallarihii jacaylka igu fara adkaysto fikiridu abuure wax ma iigu filan tahay inkastoo fargaaniyo filadheer ku xiran tahay oo aadan furan karin alla kama fuqi karo waxaa iga fajiciyey fahmadeydii lumiyey waxaa iga fajiciyey fahmadeydii lumiyey dumar kala fogaane birta qurux ma helaya waxaa iga fajiciyey fahmadeydii lumiyey waxaa iga fajiciyey fahmadeydii lumiyey dumar kala ogaane isa qurux ma helaya Wow, wow, wow.
waxa- waxbaa ka dhacay waxbaa ka dhacay fallaarihii jacaylka heeskan yaala mirihiisa beriis waxaa le filfil abwaa filfil alla raxma oo dhintay laxankan anaa iskale adigu waxaa tahay kun laxan kun heesa kun muusig garaace
ku filan ku filan isku filan aad iyo aad xaafad isku filan la yirahdaa kismaayo ku taalla isku filan waa aad iyo aad waa tahay waa tahay fankaaga aad ayuu wakti dheer usoo qaatay marka la fiiriyo dadka haatan jira een, waxaa jira fanaaniin hadda soo baxay een, oo dhalinyaro u badan heesahooda inta badan mixer iyo combyuter un lagu sameeyo oo aan microfoonada aan live loo qaadin oo lasii duubo oo qofkii libsin ama codkii inuu qaadayo camal ay u eg tahay laakiinse uusa qaadayn oo masraxa markuu soo istaago uu afka lixlixinayo oo keli ah marka markaad isbarbar dhig ku samayso heesihii aad ku daali jirteen ee laxankooda iyo mirahooda iyo muusigooda iyo laga fekeri jira qofka codka qaadayo iyo kuwan sida dhibka yar lagu sameeyo sida dhaqsaha ah ee xilligan fanka jira ah maxaad ku kala macnayn lahayd in yaroo kooban waxaan ku kala macnayn lahaa zahray waa ar- waa muhiim su-aal aada muhiim u ah oo weliba fanka muhiim ugu ah Een, annagu waxaan raaci jiray fanaaniintii hore Een, dowlad dowladnimaduna waa muhiim sababtoo ah haddii fanka ee dowladda ay sii jiri lahayd fankana sidan ma ahaadeen waa la kala bixi lahaa hadda fanaaniin badanoo waxaa jira haddii imtixaan laga qaado maanta hiid ah hiid ah laakiin life markii la yidhahdo oo kabankaa usoo qabto oo la yidhahdo hees aan heesi karin marka sababtan waxaa keenaysa een, qol bay isku soo xirayaan combyuterka codkooda loogu duubayaa logic opton wax la yidhaahdo waa la totoosinayaa waa la qurqurxinayaa marka mikrofoonka unbuu qabsanayaa afkuu dhaqdhaqaajinayaa mar caan buu noqonayaa waa fanaan caana la jecel yahay kaa la arag oo markuu meesha istaaga kaa la arag marka dadkoo dhan ay yaqaanaan ay yaqaanaan shac dadka hadda jira marka dhalinyarada hadda een cusub waxaas danka ma laha ayaga waxaa dan u ah actionka iyo labiska iyo qaabka iyo heeska uun iska dhacaya iyo waxaa baa dan u ah ay dhedhegeysanayaan laakiin tartan ma uu soo gelin ma soo tartamin een super stara jira ma taqaana hadda lagama sheekeynaya adduunka oo dhan tartanaa jiro tartankaasi dad kusoo baxay marka anagu jaha kalaan marray marka xagga kuwa kalaa ku dayanaya ayagana intay samaynayaan kuwa kalaa ku dayanaya ayagana qol bay isku soo xirayaan intii bay samaynayaan annagu laakiin waxaan ku dayin jirnay fanaaniintii hore codkoodii qaraamiga inaan kaban ku heesno marka haddii dee fanka uu ninkii galabgalab ka ahaadana waaba iska daynayaabo iskuma ceebeynaya sababtoo ah tartanaa sugaya mogta aad iyo aad aad iyo aad Een, marka waa garta waa garta waxaa jirto in heeso fara badan aad leedahay heesahaaga mid ka mid a haddaan soo qabto waxaa jira heesaan jeclahay adigiyo saada cali warsame aad wada qaadaan eebaha u naxariista heeska ajeshaan dhammaan ifka kama tagto waa sida inaga heeskaas mirihiisa laxankiisa yaa codadka waaba aqaanaaye cabdi baadil iyo saade cali oo ayaduna aan aqaana allah u naxariiste ayaa wada qaaday ha
marka heestaas waxay ku jirtay sheeko yar oo aada muhiim u ahayd oo aniga iyo saada aan rabnay inaan dhigno filim ku saabsan miyi miyi iyo magaalo marka miyi magaalo horea jirtay laakiin tan waxay kaga duwanayd saada cali oo reer baadiye ah ayaa magaalada imanaysa marka waan dacaydaynaya waxaan leeyahay mataqaanaa war gabar qurux badanaa tahay laakiin labiskaagan iyo waxaan wax maaragtay ya waa qaldan yihiin labiskan mataqaan dirac qurxoon iyo alaabaa jira mataqaanaa saa loo labisto kaba saakale kaba taakale iyo balaayo qaado marka iyaduna darka hidahay dhaqankun bay wadataa marun waa ku dacayadeynaya marka marka xaafaday ka guuraysaa xaafadda markay ka guurto ayaan maalin maalmaha kadib ka mid haddana iyadoo baabuur wadata iska soo horbaxayna war adi soomaalan ahayn gabadhii ani marka baabuur moto waa lugeynaya mugta markaas leedaa war soo bax kusii qaaday haye baabuurkan ku sheekaysanaynaa marka ani marka waa isdhisayaa barfuunan waa aragtay lagama sheekaynaya dadka soomaaliya ku nool qaara intay isdhisaan sirta nolosha la yidhaahdaa oo isdhisaan aad iyo ayay aad mataqaanaa kaas waa rarbaadiyay leeyihin mugta Mhm.
geedka xunoo rarbaadiyaha ah asagina wax ma haysto meel iskama soo saarayo sidiisaas ugu u taagnaanaya waa shaxaad ku nool iska wax tiirin istagaa like.
iska tiirin unbuu ku Yeah.
jiraa ha war baabuurka markay u qaadaan waxaa le war waa ku waaye maxaa dhac war waa waaye wallaahi waa iskista wallaahi rarbaadiyinimada waa ka bax markaas waxay leedahay Alla yarxam.
rarbaadiye lama dhahee Hmm.
badow baa la yidhahaa badow reer baadiyuhu Hmm.
hadda ani baadiyana waa kaa badayaa magaalana waa kaa badayaa tir intii aan kala maqnayn leysikaan sameeyey ya luqadihii oo dhan aan bartay carabigii aan bartay ingiriiskii aan bartay maxaa hadda i dheer tahay baadiyana waa ka imid magaalana waa ka waana shaqaystaa waa kugu dhaafay halkaas waayahay Een, Ah.
heeska miraheeda dhinacaaga ee, bal isku dayo aniga haddaan doonaba aan saada noqda allaha u naxariistay aan miraha qaybteeda qaaday bal dhankaaga Ah, miraha saada calaa iska leh heeska saada cali yaa lahayd Ah, miraha miraha saada cali ayaa iska leh marka album aan wada samaynay ku jirtay nafteeda ku jiraban oo aniga aan la xameeyey iyo aad baan kugu baahanahay adigoo inaad i jeceshahay oo aniga aan la xameeyey Mhm.
ku jirtay marka iyadaa iskale ereyadaas oo ka waa tahay ee, waa hees aad iyo aad aan u jeclahay heeskan bal dhegaystayaashana aan u ciyaarna asna iyo
عطشان دمان اتقمت قوات رينغا عطشان دمان اتقمت قوات رينغا بلغوا بحم بحي وبطي الرحمن أين وفي لو تبدين كمينا نفلحن وبخير غبي والله يتوعن يلغون وقبيك القعر أحد دور في سمان تذلين عمنا غيوامي وقبيك القعر أحد دور في سمان تذلين عمنا غيوامي لو تبدين كمينا نفلحن وفصل قضي راية وعن يلقون
bal iiga warantaa cabdi baadil heeso fara badan ayaad leedahay mid ka mid a heesahaaga aan jeclahay waa jeexeegiyey jahoradiyey Ah.
halkaad jirtaa iga fogee Ah, zahray maasha allah heestaas eriyada waxaa iskale cabdalla yuusuf hanuuniye ayaa iskale maxaa laxanka isagaa iskale marka en, dee wuxuu ugu dan lahaana ma aqaan laakiin heestaas isagoo qaataaday ayaan ka jeclaaday maxaa yeele heesta anaa kaala wareegay waxayna ahayd siddeetan iyo afartii ayay ahayd laakiin waxaan qaaday markaan darmarka imid ayaan qaaday heestaasna kabanay kusoo baxday kolley media waa ka aragteen oo malaynaya aad iyo aad Een, haddee Ah.
siddeetan iyo afartii waa la dhoofi jiray laakiin sida hadda loo kala baahay ama adduunka loo kala aaday maysa jiri jirin jeexaaga oo halkaa jirta iga fogaa laysdhahana way yareed ayaan filayaa wakhtigaas waddankii markii la fiiriyo
ah marka markay inta timid ubay dadkii oo kale fogfog heesta jeclaadeen oo isu dhidhiibeen waa waa tahay arkay kuwa tiktok isku soo duubay iyo waa arkay insha allah ahe ah, bal qayb ahaan naga maqashii heeskaasina ilaa jeerkaad ogeyd qalbigii muujesanine aduu ku jaleecaya inaad ilaa joogtid ban inaad ilaa joogtid ban adduunkow jecelahe jaxaygiyey jawharadiyey jaxaygiyey jawaahirey halkaad jirta iga fogaa ya ilaa jeerkaad ogeed ilmadu may joojin indhahayguu leeyahay ilmada may joojin Ah, qofba in bukaana Ah, indhuhu waa isu Ya.
jiibinayaan ya laba indhood oo isu jiibinaya ilmadii dadka jacaylka jilo waa dadkaas warqadi warqadihii indhaha ooya ay lagu sawiri jiray aad iyo aad
maasha allah waa tahay bal heeskaas si aan dhegeystayaasha in yar maqashiino
ilaa jeerkaad ogayd qalbigii muujasanine aduu ku jaleecayaa ilaa jeerkaad ogayd qalbigii muujasanine aduu ku jaleecayaa inaad ilaa joogtid ban inaad ilaa joogtid ban adduunkow jecelahe
sahre cabdi axmed iyo cabdi baadil labadiinnaba aad ayaad u mahadsan tihiin guud ahaanna dhegaystayaal barnaamijka cawayska washington ee caawa intaas ayaan ku soo koobaya intaan mar kale kulmayno waa caasho ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
jaxaygiyey jawharadiyey jaxaygiyey jawharadiyey halkaad jirtaa iga fogaa jaxaygiyey jawharadiyey jaxaygiyey jawaahiray halkaad jirtaa iga fogaa ilaa jeerkaad ogayd ilmadii may joojinine indhuhu waysu jiibiyaan ilaa jeerkaad ogayd ilmadii may joojinine indhuhu waysu jiibiyaan